madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadda webiga shabeelle ee labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe guddigan ayaa ka kooban labayo toban xubnood iskugu jira golaha wasiirada iyo guddoomiyaasha labada gobol waxaana guddoomiye ka ah wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka hirshabeelle caashe khaliif maxamed guddigan ayaa maanta gudagalay sidii loo soo sameeto bixin lahaa dadka ku goodansan xaafadaha magaalada beledweyne sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga ahna wasiirka amniga hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kheyre oo shir jaraad ku qabtay gudaha magaalada
saad la socotiin shalay iyo maanta waxaan wadnay ukuurukilid iyo qiimeyn baaxadda fatahaadda ee webiga shabeelle ee ku dhuftay magaalada beledweyne waxaan hadda joognaa xaafadda oo saaki noogula soo sheegay inay dad go-doona ah ay joogaan tiam batalyaani sida idiin muuqato waxaan indheheen ku aragnay dad waayeel haween iyo caruur isugu jira oo ku go'doonsan xaafadaha taasoo keentay biyobaxada markii ay hareeraysay ay ka bixi waayeen guryahooda waayo biyaha waa biyo aad u fara badan meelaha qaar qofka ay qarinayaan waana meelaha qaarna biyo xoogan oo dadka tuuraya waaye marka dadka xanuunsan iyo waayeelka iyo caruurtii waa lagula dhiiran waaya in la dhexmarsiiyo sidaas darteed xaaladaasna markii saaki ayna soo gaartay waxaan u soo baxnay in aan soo xaqiijinno insha allah waxaan rajaynaynaa guddiyada hoose ee naga hooseeyo oo arrimahan had nagala shaqayn doono loo xil saarayo in sida u dhaqsiyaha badan leh ama gruubkii ama tiimkii oo degdega ah emergency oo rescue tiamka ahaa inaan soo gaarsiino sida ugu dhaqsiyaha badan leh oo halkan looga saaro dadka ku go'doonsan meelaha kale waxaa ogtiin dooman in loo diray oo shalay ilaa iyo xali soo daabuleynayay meelaha dhimanne doomanka maadaama ay nagu yar yihiin waxaan rajaynaynaa in lasoo kordhin doono sida ugu dhaqsiyaha badan leh meelaha badanoo go'doonsanne ee dadka lagu soo samato bixin doono gudoomiye ku-xigeenka guddiga fatahaadda webiga shabeelle ee hirshabelle ahna wasiirka wasaaradda amniga gudaha maxamed cabdiraxmaan kheyre ayaa sheegay in baahida ugu weynaa dadkana haysato ay tahay sidii loo soo badbaadin lahaa kuwa ku goodansan xaafadaha halka kuwa kale ee barakacina ay u baahan yihiin biyo iyo daawo
meeshan baahi badanaa ka jirto baahida ugu badanna waxaa waay dadka ina u baahaya marka koowaad in biyaha laga saaro marka labaadne in maxaa layihahda qof gurigiisa ka baxay oo wixii uu haysta gurigiisa ugu soo tagay dabcan wuxuu u baahan yahay waa la dareemi karaa sanad walbane dhibaatadan soona noqotayn insha allah waxaan rajaynayna in uun xal waara loo gaari doono marka hay-adaha waxaan amraynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh in ay u soo gaaraan magaalada beledweyne oo ay dadka caawiyaan ilaahay baa wax caawiyo sidoo kale wasaaradaha ku shaqada leh haddii ahaan lahayd wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha la midka ahba waxaan ka codsanaynaa hay-adaha shaqo wadaagga la'ah inay sida u dhaqsiyaha badan leh yacnii u wacaan oo si degdega ah dadkan loo soo gaarsiiyo daawada iyo biyo nadiifa waxa ugu daran waa daawo biyo nadiifa iyo cunto iyo hoy inay helaan